barnaamijka dhallinyarada maanta wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo hereerka f m-yada ee geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha feebruarina ay saddex tahay sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha oo ka hadlaya faa'iidada ay leedahay barashada xirfaduhu
nin saaxiiba aan nahay baa waxaan ku wareedhe alaabtaasaan rabaa inaan soo qaato gaarigaaga idhib kadib wuxuu yidhi furahan hooyo oro adigu kaxayso war anuu garan maayee inaad rokaalayba ii kaxe kadib wuxuu yidhi war anuu waqti kuma hayo mar haddaan gaarigii ku siiyey dee adigu hayso marka waxay noqotay inaan nin aan saaxiib ahayn aan raadiyo taasi ay igu kaliiftay inaan barto darawalnimada sidoo kale waxaan idiin haynaa dhallinyaro ku nool boorama oo socod ugu baxaa dhulka baadiyaha ah oo ka warramaya waxyaabaha ay la kulmaan reeraha aan marno waxaa ka mid a dad waxaad arkaysaa iska daayacan oon dhuxulla shidanayn dhagaxna jabinayn oo reer maalin aan roob ka gallay haba yaraatee wax cunto ogursanay ma jirin haddana dad fiican baa joogo qaaraan baan iska gurnaa reero badan oo nooca annagu ku wax ugu talnay baa jirto oon inta wax iska gurnay raashanno dhignay baa jira heesaha aad maanta ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid a nafti doqoonsana damac waalana waxay doonta beri ku diri ogaatantuka adaga durba celin ogaay labado isdardaray dadka dhibi ogaa
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kala duwan ayaad barnaamijka dhallinyarada maanta ku maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa shalay khamiistii sheegay in ay iiraan u jeediyeen digniin rasmi ah oo la xidhiidha tallaabada ay ugu tijaabiyeen ama ku tijaabiyeen gantaalka wuxuuna ugu hanjabay in ay tallaabo kasta in la qaado ay macquul tahay oo ay miiska ka maqnayn fariimo kala duwan oo madaxweyne trump uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku cambaareeyey heshiiskii maraykanka iyo shanta quwadood ee kale ay ku wada gaadheen in iiraan looga hor istaago inay samaysato hubka nukliyeerka taas beddelkeedana laga qaado cunuqabataynta wuxuu sheegay in ay tahay in iiraan ay mahadiso heshiiskaas isagoo sii raaciyey in dalkaasi uu burburi lahaa haddii aan balaayiin dollar loo ogolaanin oo awal ka xandhibnaa
saraakiisha dowladda ee ku sugan waqooyiga dalka afghanistan ayaa sheegay in nin la tuhunsan yahay inuu ka tirsanaa maleeshiyada taalibaan uu toogasho ku dilay sideed ka tirsan shaqaalaha booliiska gobolkaasi waxaa kaloo la sheegay weerarkaasi oo goor habeennimo ah ka dhacay xero ku taalla xero ay booliisku leeyihiin oo ku taala degmada almar ee gobolka fayrab afhayeenka booliiska xeradaasi karim yorosh ayaa v o eda u sheegay in dhammaan dadka ku waxyeelooba weerarkaasi xalayto ay ka soo wada jeedeen qoys qura waxaanu intaasi ku daray in ninka weerarka geystay loo tuhunsan yahay inuu taabacsan yahay ururka taalibaan shan iyo toban cisho ka horna uu ku soo biiray booliiska
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan in kasta oo arday badani ay ka qalin jabiyaan jaamacadaha hase ahaatee aanay helin shaqooyin ay ku taamayeen haddana intooda barata xirfadaha gaarka ah ayaa xagga shaqo helista ka fursado wanaagsanaada kuwa jaamacadaha ka soo baxa wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi
runtii qofka biniaadankaay intuu nool yahay waxyaalo dee kolley ka yaabaya wuu arki doonaa aniga markii magaranaysa waxyaalihii igu yaabka badnaa laascanood gudaheeda anoo dhex jooga maalin maalmaha ka mid ayaa waxaan u baahday gaari kadibna aduu alaab wakti magaranaysa xilligaas anugu aan abaabul magaranaysa aroos ku jira bay ahayd kadibna nin saaxiiba aan nahay baa waxaan ku wareedhe alaabtaasaan rabaa inaan soo qaato gaarigaaga idhib kadib wuxuu yidhi furahan hooyo oro adigu kaxayso war anuu garan maayee inaad rokaalayba ii kaxe kadib wuxuu yidhi waran wakti kuma haya mar haddaan gaadhigii ku siiyey dee adugu hayso marka waxay noqotay inaan nin aan saaxiib ahayn aan raadiyo oo warba saaxiib ii kaalay halkaa igu imow marka uu yimi oo gaarigii magaranaysaa dee uu ii kaxeeyey taasi ay igu kaliiftay inaan barto marka eh, xirfadii magaranaysaa eh, maxay ahayd, baabuurta baabuurnimada magaranaysaa eh, darawalnimada Eh, marka muddo bil iyo bara abaduu ilaa laba bilood baan magaranaysaa aan gaarigii kolley ku baranayey Eh, ilaahay xamdigii de hadda kolley wixii iga hor yimaada waxaan u malaynayaa de waa jiirayaa iyo kolley eh, magaranaysaa waa kaxaynayaa in badanna kolley waa isku dayey waxyaalo badan oo aan u baahnana kolley waa kaga maarmay marka hashu ceeb maaha xirfaddu ceeb maaha ama ha noqoto koronto Een, qofka biniaadankana inuu ceeb moodo maahe oo inuu magaranaysaa de magaranaysaa wax kasta uu barto oo magaranaysa berri ka maalin bay ku qabsan doontaa marka waa inuu qof kasta waxaan leeyahay inuu barto magaranaysaa ku dadaalo waa wax naftiisa iyo magaranaysaa dadkiisaba waxtar u ah Een, marka anigu saasaan koley leeyahay
gabagabadii cabdiraxmaan maxamed xasan waxaad adigu sheegtanimo badana saaxiibatihiin oo laascanood wastaadnimada iyo nijaarnimada iyo korontada kaga carari jiray in khasab ku noqotay marka yurubu tahriibeen in la baro sida jiingada guryaha loo saaraya sida rinjiga loo mariya iyo sida kale bal ka warreec markay kaaga sheekeeyeen sheekooyinka
wallaahi bilto nimankaa sheekooyin badan baana dhex maray in eh, waxaan ka xasuustay inaan saaxiib ahayn oo axmed la dhaho weliba isagoo raggii ugu wacnaa siginta markuu degan jiray ka baxay ahaa kadib eh, ragga buu ahaa aad u aaminsan inuu xafiis un ka shaqeeyo ama shaatiga cad dadka ku shaqeeya dadka adduunka waa shaatiga cad iyo shaatiga u shaqeysan baa lagu kala shaqeysta si ay kala dhaha kadibna inta badan dee adduun weynuhu wuxuu ku dhisan yahay ninku inuu farsamo gacmeed yaqaano dhiido markuu sharmal tagay isagu weliba wuxuu ahaa raggii dee dee fakerayey oo dee caqligiisa qabay kuwa badan aan garanayaa dee say ku ahaayeen suuqa laascano haddana suuqa eh, jarmal ama sweden ama dee italyaaniga ku ah ninkaasoo kale iyo nin kale oo cabdiraxmaan takala dhoo kale isna xasuusto haddeeray bilaabeen inay bartaan farsamada gacanta siiba korontada awoodda saareen sababta waxay ogaadeen shaqada korontadu inay tahay wax muhiim ah shaqo yaroo fudud si yaroo fudud ku shaqaysanaysid talabada shaqooyinku ikaa kala xun shaqada korontadu waa shaqo ah adiga lagu baryo sida dhakhtarka oo kale qofku isagoo ordiga ku imaanaya gurigii waa iga gubtay gurigii baa iga ciladaysan waa kan isagoo ku baryayo degdegayo ku imaanaya laakiin inkasta shaqooyinka laga yaaba in aad wax yar raaraadiso inta badan maadaama haddeere markaa dee in- in shaqadii barteen oo ku shaqaystaan sidoo kale waxaan ogahay rag markaan tan laftigeeda baraya hadda laascaanood ila jooga ilawila jooga markaan gelay gulaaf waxaa dhigataa korontada maxaa ku falaysaayo jaamacad baaba dhiganaysa iyo jaamacad baa lagu wadayay oo aan ku yidhi war adeerow ka baxo baasha misla- eh, ma dhiganaysaan hadeerna markaan hadda dhameeyey xalayta markii ashahaaday igu arkeen lahaa oo, eh, n- waa soo gelaynaa macalin goormo dufcaddii labaad eh, n- dufcaddii shanaad qabanay haddana dufcaddii afraad baan ahay waa kan imisaa lagu dhigtaa te waxaan u maleynayaa dee kon- kolleyba de ka hadda jarmal ku bilaabay ka hadda lascanood raba inuu beri ku bilaabo waa dhaamo ma weli meel sugay joogaan nimankaas aad iyo aad bay umahadsan yihiin dhegeystayaal intaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah waxaana barnaamijkaasi ka qayb qaadanayay cabdinuur jaamac cilmi maxamed dubad ibraahim iyo cabdifataax jaamac bakor iyo cabdiraxmaan maxamed xasan dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna boorama maalmaha jimcaha ee toddobaadka dhammaadkiisa ayaa dhallinyaro badan oo ku nool boorama waxa ay bannaanka uga baxaan magaalada iyaga oo socod jimicsi ah ku soo samaynaya islamarkaana soo qaata safar dalbarasho ah wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay maxamed xuseen xasan oo ka mida dhallinyaradaasi buuraha iyo dooxyada iyo meelaha aad marayseen waxaa ku yaalay sida adiguba aad tilmaantay dhir ay dadka reer miyiga gubayeen iyagoo u isticmaalaya inay dhuxul ka iibgeeyaan inta badanna aad sheegtay inaad ka wacyigelinayseen dad dhallinyara oo fara badanna waad ku kortaan buuraha ma barataan dhirta deegaanadaasi ka baxaysa haa runtii waxaa jirta dhir ninkayga iminka cimrigaa jiray hadda inta buuraha luganaya igu horeyso oo sida geedka dhasoqa la yidhaahdo oo kale geeda badan oo magacyada iminka goob karno hadda igu horeysaa jirto hore aanan arag baa jirto socdaalkan ama safarkan buurahan ku bartay iminka saddexda qaybood ee aad u kala qaybisay dadka deegaanadaasi aad ku aragteen ee tiri dhir cun iyo dhagax cun iyo dhul cun dadkaasow dad shaqaysanayay oo dhagaxa lagu dhiso magaalada iyo niista lagu dhiso magaalada iyo dhuxusha lagu shito magaalada ka shaqaynayso mahayn haa runtii laakiin iyagu dee waxtar ugama jeedin laakiin waa dad balwaduuninta badan gelisayo kan dhagaxa jabinayana wadama kaagaysa dhagaxantu jabina adiga lafahaaga waa argagaxaya kan ciida gurayna inama yeeran oo mustaqbalkii waxbarasho darabada waxbarashadii ka noqday oo mustaqbalkooda intay balwadi lumisay ku isku dayay inuu balwadaa siduu u dabooli lahaa baahideeda inuu daniis urursado dooxyada haadho uu markuu dhow kuu sameeyo markaa iskargooyinka u yeedho qaarna waa kuwaa dhirtii gubaya dee ma ficin noloshooduna dhirtuu ku xidhnaa isagu ma eegaya waxa ka dambeeya dhirtanu gubaya laakiin isagu mijimaha jaadkaa sifii uu heli lahaa buu moogaya inuu geedahan gubo kaa dhagaxa jabinayna isagoo si nolosheeda soogu dabarlaa special waxa ugu badan raggaa ka ogaanay balwad baa gelisaa waa nin balwadle meel kaloo balwadi kasoo qabtana waaye marka waa inuu ama dhagax jabiyo ama nees ururiyo ama dhir gubo
waxaad tilmaantay inaad haydeen dhallinyartiinan dad aqoon-yahana oo wax soo bartay iyo dhakhaatiir iyo mutacalimiin iyo niman jaamiciyiin iyo ay idin ku jiraan oo waay aragi dadkaa aad soo aragtayna waa dad reermiyiya oo noloshoodii ay gashay dhirtii iyo dhagaxii iyo ciiddii marnaba ma isweydiiseen in dadkan mashaariic loo sameeyo oo loo fikiro oo noloshan ay ku nool yihiin mid ka wanaagsan loogu bedelo wallaahi nagama maqnaa laakiin de waxaad moodaa inay dowladdeena mas ka taayarto aanay howlaha waxba ka qaban karin laakiin nagama maqna xataa waxaan aragnay oo ka mid a reer reeraha aan marno waxaa ka mid a dad waxa dadkasa iska daayacan oon dhuxulla shidanayn dhagaxna jebinayn oo reer maalin aan roob ka galnay haba yaraatay wax cunto kursana ma jirin haddana dad fiican baa joogo qaaraan baan iska gurnaa reero badanoo nooca anagu ku wax ugu tarnay baa jirto intaan wax iska gurnay raashanno dhignay baa jira dad badanoo baahanoo buuraha ku nool oo awood ay dhuxul ku shitaan iyo awood ay dhagax ku jabiyaan iyo awood ay nees ku gurtaan midna aan lahayn duurfina ay buuraha dhigtay marka annagaa contribution intoo samayna raashanno qaadna guryahooda ugu geynaa dee cod dheerna waan ku hadalnaa dowladdu inay dhulkaa gurmud la gaadho inay dadkaa samafal loo sameeyo in mashaariic loo sameeyo shaqaabuur loo sameeyo deegaankan ku xeeran boorama markaynu eegno waa deegaan wakhtiga guga oo kale aada u qurux badan wakhtiga jiilaalka oo kale isbedel sidaas oo kale aanu ku iman oo dee dhirta barkeedu qoyan yahay ma is leedahay maadaama dhinac walba aad uga baxdeen deegaanka boorama xaaluf ayaa kusoo socda amase nabaad guur ayaa kusoo socda ha keenaan roobabku ha keenaan dhirtan la gubayo ee maaragtay dhuxusha laga samaysanayo ciidan la gurayo dhagaxan la gurayo ma is leedahay deegaanka waxaa ku iman doona nabaadguur dhinaca carada iyo dhirta iyo bilicdaasi uu leeyahay inaanu yeelan doonin uu isbedel ku iman doono marnaba ma idiin muuqataa wallaahi run ahaantii haddii maanta sida u socoto wax laga bedeli waayo imika wacyigelin badan baan sameynaa meelo badan baa dhirtii la gubayey la joojiyey haddii sida ku socoto wax laga bedeli waayo waxaa oo biyaha qulqulhee badda ku dhacaya la joojisan waayo ilama aha inay soddon sano afartan sano oo dambe sidaasi ahaana sayna xaalata laga yaaba laakiin haddii arrintaas waxaa loo baahan yahay in dhammaanteen gacmaha la iska qabsado wacyigelinta la sameeyo si aan u xaalif noogu dhicin haddii se la sameyn waayo halisteeda kusugantaa dad iyo xoolaba in ay xaalif ku dhaco maxmed inta aada marayseen isla deegaankan aan kaa wareysanayo ma ku aragtay ugaadhii ku noolaan jirtay haddii se aad ku aragtay kuwe ka mid aad noo tilmaami karta ha waan ku arkay ugaadh badan baan ku arkay oo sida ay garanuugtu ay ka mid tahay biciid waan ku arkay calikudba ha laydhaa waan ku arkay waa waxyaabaha inta aan socday igu cusuban hore u arag ugaadhu weliba siiba waqooyiga boorma aad ba ugu badan tahay ilaa baki iyo boormanta dhaxayso xoog bay ugu badan tahay mar walbana waan aragnaa iyadoo nooc walba iskugu jirto raaxraaxan u socoto labalaba u socoto intay doonaan u socdo waan aragnaa sometimes qayb kale oo waraysigan la xidhiidha waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna dambe ee dhallinyarada maanta ee ka baxa idaacadda v o e haashim sheekh cumar good v o e boorama
aad buu mahadsan yahay xaashim sheekh cumar good laanta afka soomaaliga ee v o e ayaad nagala socotaan sahra haatanna dhinacii heesaha iyo algaadhi maxaad inoo soo qaban lahayd
wahagaag heestaasi dayax ee uu ku luuqeynaya fanaanka cabdinaasir macalin saciid ayaanu idiin soo qabanayna dhegeystayaal
doqoonsana damcwaalana waxay doonta beri ku diri oga dantuka adaga durba celiinogaay lafidoqoonsana damcwaalana waxay doonta beri ku diri oga dantuka adaga durba celiinogaay nabadoo isdardaray dadka dhibi ogaa nabadoo isdardaray dadka dhibi ogaa nabadoo isdardaray dadka dhibi ogaa nabadoo isdardaray dadka dhibi ogaa risi qeebba kuu diiday kaa durugsanaa inuu duunya siinaayo deeqii u dhowaa risi qeebba kuu diiday kaa durugsanaa inuu duunya siinaayo deeqii u dhowaa haadka samaada duuliyo diinkubaw siman calaa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diinkubaw siman calaa midna caysha daayacan aanu daal suu marin nama hilu daleeda daleeda midna caysha daayacan aanu daal suu marin nama hilu daleeda daleeda siday diintu nagu tidhi eexana ha dhaafti adkaa darajaduu helay nafni kaama daahine dadaal gaadhi doontide siday diintu nagu tidhi eexana ha dhaafti adkaa darajaduu helay nafni kaama daahine dadaal gaadhi doontide doqonsana damcwaalana dabaylahaa cirkay hadba kugu dartaa durdurka kufay daadhu xidho ku tidhaay doqonsana damcwaalana dabaylahaa cirkay hadba kugu dartaa durdurka kufay daadhu xidho ku tidhaay dahabadan lahayn ku tiraa daldalo dahabadan lahayn ku tiraa daldalo dahabadan lahayn ku tiraa daldalo dahabadan lahayn ku tiraa daldalo haka dayri weliga noloshaad la daristahay hawdoodi nabidka kaluu ku dayaasha haka dayri weliga noloshaad la daristahay hawdoodi nabidka kaluu ku dayaasha xajiis baa ku soo degi taa waxaa daliil ah oo nooga digi kara xajiis baad ku soo degi marulays ma garab dego dad ma wada sinaan karo waa isdabamaal dabamaal marulays ma garab dego dad ma wada sinaan karo waa isdabamaal isdabamaal siday diintu nagu tidhi reexana dhaafti markaa darajadu helay rabbi kaama daayine dadaal gaadhi doontide
heestaas uu ku luuqinayay fanaanka cabdinaasir macalin siciid haddaan intaas kaga nimaadno haatanna xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo haya
kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta haddii aan ku horreyno xulka qaranka ee dalka cameruun ayaa usoo gudbay ciyaarta ugu dambeysa ee koobka qaramada afrika kadib markii ay xalay laba gool iyo eber isaga reebeen xulka gaana ciyaar ka tirsanayd wareegga semifinaalka ee tartanka koobka qaramada afrika ee sanadka labada kun toddoba-iyo tobanka ciyaartii xalay labada xul ee cameruun iyo gaana ayaa helay fursado muhiim ah ka hor inta uusan ciyaaryahan michael ingedu injaju uusan dhalinin goolka koowaad daqiiqadii laba iyo toddobaatanaad ee ciyaarta goolka u xaqiijiyey guusha ee labaadna waxaa cameruun u dhaliyay ciyaaryahan christian basagog xulka cameruun waxay koobkan horey ugu guulaysteen afar jeer waxaana ciyaarta faynaalka ay axadda la ciyaari doonaan xulka masar oo arbacadii rigoorayaal afar gool iyo saddex kusoo garaacay kooxda qaranka ee burkina faso goolhayaha xulka masar cisaam alxadari ayaa ahaa geesiga ciyaartaasi kadib markii uu qabtay laba rigoore oo uu ku jiray laadkii ugu dambeeyey ee uu xulka burkina faso ka khasaariyey ciyaaryahan bednad trayore ka hor inta aysan ku kala bixin rigoorayaasha labadan xul ayaa wakhtigii caadiga ahaa waxa ay isku mari waayeen barbarro gool iyo gool ah masar oo goolka furtay waxaa u saxiixay ciyaaryahan maxamed saalax halka burkina faso uu goolka barbaraha u keenay ciyaaryahan artiside bans goolhaya alxadri oo ah ciyaaryahanka ugu da'da weyn ee abid ka ciyaaray koobka qaramada afrika maadaama uu hadda yahay afar iyo afartan sano jir ayaa xulka masar markii ugu horreysay waxa uu ku biiray sanadka kun iyo sagaal boqol siddeed iyo siddeetankii waxaana tan iyo markaasi uu u saftay boqol iyo konton kulan oo caalami ah sabtidana waxaa jiri doona ciyaar dhexmari doonta xulalka gaana iyo burkina faso oo ku loolami doona kaalinta saddexaad dhinaca yurub haddii aan eegno dalka sbain ayaa waxaa dhacay xalay kulan ka tirsanaa koobka dalrey kaas oo dhex maray kooxaha siltavigo iyo alaves waxaana labadan koox ay isku mari waayeen barbaro eber iyo eber ah lugta labaad ayaa waxa ay ka dhici doontaa garoonka kooxda alaves toddobaadka soo aadan habeenkii arbacadana barcelona iyo atletic madrid oo ciyaaray lugta koowaad ee wareegga semifinaalka ee kooba dalarey waxaa laba gool iyo gool ku badisay kooxda barcelona dhinaca ingiriiska wararka ugu xiisaha badnaa haddii aan eegnana laacibkii hore ee xulka qaranka ingiriiska iyo kooxda chelsea frank lambert ayaa ku dhawaaqay in uu gebi ahaanba ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta isaga oo soo gebagabeeyey koob iyo labaatan sano oo uu ku shaqaysanayay xirfadda kubadda cagta siddeed iyo soddon sano jirkan ayaa tan iyo sanadkii hore waxa uu ka tirsanaa kooxda new york city ee dalkan maraykanka waxaana go-aanka uu kaga fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta uu khamiistii kaga dhawaaqay bogga uu ku leeyahay warbaahinta bulshada dhinaca kalena xiriirka kubadda cagta ee fifa ayaa muddo afar bilood ah ciyaaraha ka joojiyey laacibka qadka dhexe ee kooxda bayer liverkusen ciyaaryahan hakan jalhan olu hakan jalhan olu oo u dhashay dalka turkiga ayaa waxaa dacweysay kooxda trabzon sibor ee dalkaasi turkiga oo ku eedeysay inuu ciyaaryahankan uu jibiyey heshiis ay la gaartay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii jalhaan olu oo ah labaiyo labaatan jir ayaa markaasi da-diisu waxay ahayd toddoba iyo toban sano waxaana uu ogolaaday inuu ku biiri doono kooxda trabzon sibor ee dalkaasi turkiga hase yeeshee go-aankiisii ayuu bedelay waxaana uu ku biiray kooxda bayer liverkusen isaga oo kaga soo wareegay naadiga carlis ruh ee dalkaasi jarmalka jalhaan olu ayaa sidoo kale waxaa lagu ganaaxay inuu bixiyo ganaax lacageed oo dhan boqol kun oo yuuro agaasimaha dhinaca isboortiga ee kooxda bayan liverkusen rudy fowler ayaa sheegay in go-aankan uu yahay mid dhabarjab ku ah ciyaaryahanka iyo kooxdaba dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duurnimo waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxay noogu dhan barnaamijka ciyaaraha waxaynala socodsiinayey nuur xasan nuur bukhaari haatanna mar kale dhinacii heesaha aynu ku noqono
xubna dabacsan leeyahay wax deer dhashiyo daa'us lamu
codkaas ay ku wada luuqaynayeen ruqyo iyo maxamed shariif waxay gebagabo tahay idaacaddayadii duhurnimo saare cidla nuuriyaan oo ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intaynu afarta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
Mil ahi yo lagu bir